Saraakiisha dalkaasi Hindiya ayaa sheegay in markaasi ay ka qayb qaadan doonaan howlgalka lagu cirib tirayo kooxaha burcadbadeeda ee ka qowleysata xeebaha dalka Soomaaliya kadib shir ka dhacay dalkaasi Hindiya ayaa xukuumadda New Delhi waxa ay shaaca ka qaaday in dhinaca sirdoonka ay ka saacidi doonto toban dal oo markaasi doonaya inay dagaal lagu cirib tirayo burcadbadeeda ay ka galaan xeebaha waddanka Soomaaliya Taliyaha ciidamada badda ee dalkaasi Hindiya Admiral Sunil Lamba ayaa warfidiyeenka u sheegay in dowladda Hindiya ay ka go'an tahay sii wadista dagaalka lagula jiro burcadbadeeda oo ay ku tilmaantay inay khatar ku yihiin amniga gobolkaasi waxaa sidoo kale howlgalka la sheegay inay ka qayb qaadanayaan dalal badan oo markaasi ay ka mid yihiin Myanmar Seychelles Mauritius iyo dalal kale oo ku yaala qaaradda Aasiya dowladda Hindiya waxa ay sheegtay in ciidamadeeda markaasi ay siin doonaan xogo dhinaca sirdoonka la xiriira dalalka ciidamadooda ka qayb qaadanayaan howlgalka la qorsheeyay in markaasi lagu soo afjaro afduubka kooxaha burcadbadeeda ay u geysanayaan maraakiibta shisheeye ee mara xeebaha dalka Soomaaliya